Isbitaal goboleedka Jowhar waa halka lagu baaro dadka looga shakiyo cudurka Covid-19 waxaa maalmahan ka socda qaadashada tallaalka cudurka si looga hortago, iyadoo isbitaalka loo diyaariyay saraakiil caafimaad oo u tababaran howlaha Covid-19, waxaana yaala shaybaarka lagu baaro calaamadaha caabuqaasi uu leeyahay. Agaasimaha guud ee Isbitaal goboleedka Jowhar, Cabdiraxmaan Cali Cabdiraxmaan ayaa bulshada kula taliyay in haddii ay iskaga shakiyaan calaamadaha Covid-19 ay soo gaaraan isbitaalka si looga baaro.
dadweynaha waxaan ka codsanaynaa cudur waxaa jira cudurkii loo dhihi jiray coronavirus oo hadda aada u badan cudurkaasi waa cudur khatar ah laakiin wuxuu leeyahay ka hortag ma laha daweyn waxaan ka codsanaynaa marka dadweynaha walaalahay in cudurkaasi laga digtoonaado in cudurkaasi macnaha ka hortagiisa aan ku wada dadaalno qofkii cudurka laga helo waxaan ka codsanaynaa wuxuu noqon karaa qofkaasi qof badbaadiyey shacabka oo dhan ama qof laayay shacabka oo dhan haddii qoyskiisa uu ka bilaabo inuu ka ilaaliyo waa wax weyn oo wuxuu badbaadiyey qoyska laakiin qoyska hadduu ku fasaxo qoysku wuxuu xiriir la leeyahay ardada waxay xiriir la leeyihiin qaar iskoolka qaarna waxay la leeyihiin dugsiyada qur-aanka qaarna waxay la leeyihiin suuqyada wax lagu gata iyo dukaamada qof kasta oo ka tirsan wuxuu ku faafin karaa dad aada u fara badan buu maalintii ku faafin karaa qof kastana wuxuu xiriir la leeyahay qoys qoyskaasna wuxuu xiriir leeyahay dhammaan bulshado dhan marka qofkii laga hela cudurka dad baa laga helay badan oo magaalada aan u dirnay waxaan ka codsanaynaa qofkaasi inuu horta uu asagana isbadbaadiyo oo talooyinka dhakhaatiirta uu raaco uu noo yimaado qoyska uu la nool yahayna uu ka badbaadiyo wax yar buu ku raysanayaa ilaahay idankiis qof kaastana waxaan ka codsanaynaa marka uu baxahayo taleefonkiisa iyo wixiisa waa ka qaadanaa wixii xanuun ah dhinaca kale agaasimaha ayaa sheegay in la diyaariyey xarun gaar ah oo loogu talagalay in dadka lagu badbaadiyo halkaasi oo ay yaalaan qalabka bukaanada lagula tacaalo sida ogsijiinsiyaha wuxuuna intaas raaciyey in qof walba oo xaalad khatar ah isku arka si deg dega loogu diri doono gaadiidka gurmadka oo uu macnaha la soo gudboonaado inuu dhakhaatiirta soo waco xarun oo waxaa jirto lagu badbaadiyo iisheeg ilaahay baa badbaadin kare loogu talagalay cudurkaas waxaa lagu diyaariya dhakhaatiir iyo daawooyin iyo kuwii khatar galo mashiin oo oksijiinka siiyo macnaha waa waa bakal yar oo aada muhiim ugu ah qofka haddii wax khatara uu dareemo inuu meeshaas si deg dega u tago haddii macnaha xiriirka uu ku xumaado xagga xataa innaga inuu toos noola soo xiriiro si aan ugu xirno waayo annaga waan ka horreynay waa isbitaal weyn oo caanoo la yaqaano oo dhakhaatiirtiis iyo la yaqaano marka inuu si deg deg annaga noola soo xiriiro inta waxaa taallo ambalas ambalaskaas xitaa waxaan u diraynaa isla markaasaan ugu diraynaa guriga uu ku geyn karaa isbitaalka dad badan ayaa maalin kasta lagu baaraa isbitaal goboleedka jowhar oo ah halka ugu weyn ee lagu dabiibo dadka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana maalmahan jira walaac la xiriira soo labkacleynta cudurkaasi oo kiisas badan laga diiwaan geliyay deegaanada maamulka Hirshabeelle